shan kun oo nin madaxweynuhu intuu dul tago ninnin uma higaadin karo magacyadooda madaxweynuhu wuu tegey dhallinyaradii meeshaa tababarka loogu qaaday way bad qabaan tababarkii wuu u dhammaaday waana ciidan soomaaliyeed sida ugu dhaqsaha badan leh baana qorshahooda loogu jiraa inay dalka dib ugu soo laabtaan oo ay shaqada qaran ee ay u tababaran yihiin qabsadaan dagaal ciidan soomaaliyeed oo dagaal etoobiya galay meel lagu sheegay warku tiri kuteena mooyaan wax ofishaal miyaad aragtay marka shan kun oo ciidan ah la qaado oo la waayo meel ay jaan iyo cirib dhigeen dowladdii qaadayna ay ka hadli weyso waxaa la yidhi nin halay ka maqan tahay han gorofu gacanta geliya shan kun oo dhallinyaro ah wax fudud maahan wax maanta soomaali ka go-ana maahan akhbaar li'ida iyo aamusnaanta iyo ka hadli la-aantii dowladda markaa jirtay baa waxay sababtay in sidii imika aan wiilka uga digay oo ahayd haddaanaan anagu idiin warramin balaayaa idiin warramaysa baladii warramaysay baa sababtay in markaa qof walba wixii ay la tahay iyo siday la noqotay iyo cabsidii jirtay in laga hadlo